iyo wuxuu yidhi haddii uu zawjkii noqdo maciiban ayuu caddaaday ama wuxuu caddaaday addoon iyadana xor bay ahayd falahu alkhiyaar falaha alkhiyaar door bay leedahay labada mas'aleba waxaynu ku soo dhex jirnay waxyaalihii guurka lagu fasakhanayey wa mataa waktiga fusikha la fasakho guurkii bikhulfin shardi la shardisay oo la waayey oo la khilaafay marka lagu fasakho fa xukmulmehri meherka xukunkiisu iyo warujuucu bihi ku noqoshada calalgaari loogu noqonayo kii ku dagay maakii ayaa ku sugan sabaqa inoogu soo horumaray fil caybi ceebka inoogu soo horumaray waxau sheekhu leeyahay marka guurkii la fasakho waxaana lagu fasakho yahay khulfu shardi markii gabadha la guursanayey ayaa shardi lagu guursaday inay inan tahay baa la yidhi inay qoladaa tahay baa la yidhi inay tii weynay tahay baa la yidhi wixii baa dabeetana shardigii baa la waayey qofkii marka shardigii uu caqdiga ku shardistay la waayey fasaq buu leeyahay bana guurkii inuu fasakhdo marka haddaba guurkii lagu fasaho khulfu shardiga shardigaa la waayey fa xukmulmehri meherkii gabadha loo cayimay iyo warujuucu bihi cala alqaari in kii ku dagay loogu noqonayo maa sabaqa fil caybi wixii ceebta inoogu soo macnaa fasakhii ceebta lagu fasakday wixii inoogu soo horomaray ayuunba halkan nagu jira oo macnaha haddii gabadhii masalan shardigaa laga waayey lagu fasakda iyadoon la arkin oo aan wax xidhiir iyo galmii dhex marin meher ma yeelanayso mutcana ma yeelanayso haddii laakiin bacda dukhuul gabadhii oo loo tegey oo ay is arkeen dabadeed uu ninkii ogaado shardigu shardisay inaanu meesha ku jirin inuu sidaa ku fasakdo fa meherulmitl meherumasal ayay gabadha yeelaysaa dumarka la midka meherkooda una noqon maayo zawjku markaa ciddaa ku dagtay waxa uu bixiyey ugu noqon maayo oo halka uu inoo celinayaana waa halkaa hore aynu soo marnay ee uu kaga hadlayey meherka waalmu'ahiru wataqhriiru haddaba dagidda almu'ahiru ee raadaynayaay taqhriirun waa dagid gaarana la xidhiidhay alcaqda caqdiga la xidhiidhay ee walow qura haddii lagu dago bixuriyati amatin addoon xornimadeed ayaa lagu dagay wasaxaxnaahu waananu saxiix yeelnay falwaladu qabla alcilmi ogaanshaha ka hor xorun weeye wacala almaqruuri kaa lagu dagayna qiimatuhu buu leeyo lisayidihaa u sugnaaday wayarjicu bihaa waxaan ugu noqonayaa qiimada cala algaari kii ku dagay waxa uu leeyahay sheekhu dagidda raadka ku yeelanaysa fasakha marka khulfu shardigu yim imanayo ee masalan la odhanayo shardigii gabadhan lagu guursaday lama hayo oo ninkii fasaq buu leeyahay la odhanayo taqriirka iyo dagidda raadaynaysa mu'ahirka ay fasakha keenaysaay waa taqriirun qarana alcaqda taqhriirun qarana alcaqda waa dagid caqdiga iyo gunudka nikaaxan markii la guntaye gacanta la isu dhiibay la xidhiidhay oo macnaha sulbiga siiqada bartanka yacnii lafdabarta u galay macnaha qaab shardi oo kalena loo yidhi masalan waxaad zawajtuka haadihi lbikr waxaan kuu guriyay inantan bikaarada ah gabadhan muslimadda ah tan xorta ayaan kuu guriyay ee masalan haddii meelahaasun laysku soo weydiiyey markii hore inan ma tahay iyo meelahaasun laysku soo yidho dabeedna sidaa laysku siiyey ee aan markii la caqdinayey ee gacanta laysu dhiibayey aan la odhanin waxaan kuu guuriyey gabadhaasoo inana ruuxaa dumaroo inana haddaan la odhanin oo bikaaro ah markaa taqriir mu'ahira lama odhanayo weeyaan ee waa marka uu raadaynayo ee taqriirku uu fasakha keenayo waa marka uu caqdiga sidaa u gala weeye haddii hadal iyo wax la ysla soo qaaday unay ahaydna waxba markaa qofkii uma yeelanayo fasakh ma yeelanayo oo khulfu shardi kuma doodi karo waxaa kaloo sheekhu uhi walow qura bixuriyati amatin nin ayaa waxaa lagu dagay addoon inay xor tahay uu gurtay wuxuu shardiyey inay xor tahay wa saxaxnahu nikaaxu lmaqruurna waynu saxiix yeellay oo qofkii haddii ruuxii dumar ahaayee loo guuriyey shardigiisii laga waayo dee waataynu soo tilmaamaynay inuu ansaxayo walow nakaxa washurudda fiiha islaamu fa ukhlifa faladharu sixatu nikaax waa kiina soo yidhi wasaxaxnaahu waanaynu saxiix yeello qowlkaa ansixinayaynu ku soconnay falwaladu qabla alcilmi ilmaha halkaa ka dhasha ee inta aan la ogaanin inay addoon tahay dhashaa xurun waa xor ilmahaasi xor buu noqonayaa maxaa yeelay wuxuu caqiidaysnaa inuu xor inay gabadhani xorro tahay dee gabadha xorradaana ilmaheedu xorun buu noqdaa melihiisa ayaa markaa la ictibaariyey wa cala almaqruuri qiimatuhu kaa la dagay ee gabadha addoontaa loo guuriyey ee sidaa ilmihii ay ugu dhashay ilmihiina xor ugu noqday ilmaha qiimihiisii ayaa lagu leeyahay oo lisayidihaa sayidkeedii ayaa qaadanaya ilaan addoon ninka guursada ilmo ka dhala wuxuu raacayaa uun addoonkii sayidkii lahaa addoontunbaa ilmaha qaadanaya markaa bacdilaaba waa addoonkii ilmihii dee ay addoontiisu u dhalilayd uu kaxaysan lahaa uu ka tegsiiyey bay leeyihiin oo dee kaga xoreeyey malaha uu xorrada u haystay waxaa laga doonayaa isaga magdhowgiisii wayarjicu bihaa qiimaha ilmaha ee uu bixiyena wuxuu ugu noqonayaa calalqarri kii ku dagay ila waa ka qaraamadan iyo magdhowan geliye wa taqriiru dagidda bilxuriyati xornimo la ysku dagaa laa yutasawaru lama suuraysanayo min sayidihaa sayidkeeda bale min wakiilihi ayuunbuu ka iman karaa aw minhaa ama xaggeeda fain kaana minhaa hadduu xaggeeda ka yimaado tacallaqa alqurmu magdhowgii wuxuu ku xidhmayaa bidimmatihaa dumadeeda ee walow infasala alwaladu hadduu ilmihii meyitan isagoo meyda soo soocmo bilaa jinaayatin iyadoon waxba loo geysanin falaa shay-a fiihi waxbaa kamay waajibin waxau sheekhu leeyahay marka masalan taqriir xorriyad lagu samaynayo ee la leeyahay gabadhan gabadh addoona qof lagu dagayo loo qarinayo la leeyahay waa addoon waa xor taqriirkaa iyo dagiddaa xornimadeeda lagu dagaya qofka laa yutasawar min sayidiha kama suurtoobayso laga suuraysan maayo xagga sayidkeeda leannu sayidkii addoontan la hadduu yaa zawajtuka haadihi alxorra ama waan kuu guuriyey calaanaha xorra dee xorayn bay noqonaysaaba marka xaggiisa kama suurto gelayso bal yutasawar min wakiilihi wakiilkiisa ayay ka suurto gelaysaayo wakiilkii sayidka ayaa odhanaya zawajtuka haadihi alxorra ayaan kuu guuriyey ilaa afkiisa kumay xoroobayn aw minhaa ama xaggeedu ka iman karaa iyadaa odhan karta xor baan ahay taqriirku xaggeedu ka iman karaa yacni suwar bay ka soo reebeen yaroo ay yidhahdaan waa mararka qaar sayidka waa ka suurto gashaa magaceedu hadduu xorro yahay iyo waxbay yidhahdaan wax iska aan faa'ido badan kusii oosi jirin fa in kaana minhaa haddaba haddii uu taqriirkan iyo dagiddan ka yimi xaggeeda xagga addoonta tacallaqa alqurmu bidimmatiha magdhowgu wuxuu ku tacalluqayaa dumadeeda marka ay xorowdo ayuunbaa laga doonayaa waana taynu soo kala barannay tacallaqa biraqabatihi iyo tacallaqa bidimmatihi haddii dimo lagu yidhahna markuu xoroobin baa laga doonaya wey haddii raqabo la yidhahna waa loo iibinaya walow infasala lwaladu mayitan bilaa jinaayatin falaa shay'a fiihi haddii ilmihii uu isagoo meyda soo dhaco wax jinaaye iyo waxyeelo loo geystayna aanay ku keenin falaa shaya fiihi waxba markaa magdhowa isagu ma laha maxaa yeele noloshiisii ayaan mid la hubo aan ahayn waman cataqata xorowda taxta raqiiqin addoon hoosteed gabadha xorowda oo ama man fiihi riqun cid addoonniba ku dhex jirto takhayarad way door qaadan fii faski nikaaxi nikaaxa faskiisa ayay u door qaadan waladhar min annahu cala alfawri waa deg deg fain qaalad hadday tidhaha jahiltu lcidqa ayaan ka jaahilahaa sudiqat waa loo rumayn biyamiiniha inamkana hadduu suurtogelayo bian kaana almuctiqu waa inuu yahay qaayiban mid maqan wakada in qaalad hadday tidhi jahiltu lkhiyaara bihi ayaan ka jaahilaana waa kula mid sidaas hareedaan qaban kitaabka waxaa ka buuxa fiqiga addoonka ayaa ka buuxa oo aan maanta laba haynin waana waxyaalaha fiqiga ugu adag ayuu ka mid yahay asbaabihii fasaqa keenayey ayaa midi ceebihii bay ahayd tii mushtarag ahayd ay labada rag iyo dumarku u wada lahaayeen iyo tii dumarka ku gaar ahayd iyo tii ragga ku gaar ahayd sabab buu ahaa kaa sababka labaadna wuxuu ahaa khulfu shardi ama khulfu danni shardi la shardisay oo la waayey ama male la malaynayo oo la waayey sababka saddexaadna waa khiyaar oo isaguna xagga cidqiga iyo xoraynta ka yimi wuxuuna yidhi sheekhu man cataqa taxta raqiiqin ruuxa dumar ah ee xorowda iyadoo addoon qabo gabadh addoon iyo nin addoonaba isqabay addoontii baa xorowday ow man fiihi riqun ama waxa qabay mid addoonnima ay ku sugan tahay oon dhammaantii wada addoon ahayn laakiin barhkii oo kala addoona man fiihi riqun takhayarad filaa fii fasli nikaaxi inay guurkiisii iska fasakdo khiyaar bay u leedahay iyo inay iska daysato labadaba maxaa yeelay dee ceeb baa kaga imanaysa cidda addoonkaa waxaana waa sare ama halkan u daliila iyo xadiidkii bariira markay ninkeedii muqiis la odhan jiray iyagoo bariiro iyo muqiis isqabaa ayay bariiri xorowday markaasaa rasuulku doorsii dabeetana way fasaqatay waa tii markaa iyadoo ka ordaysa ee isna uu daba cararayo oo dabeetana ilmadu ay ka daadanayso oo rasuulku cabbaas ku lahaa miyaanad la yaabayn cabbaasow jacaylka uu muqiis u qabo bariira iyo si ayana uga ordayso markii dambe waxay shuraaxdu yidhahdeen ilaahay baa gediyeyo iyadiio waxaa la arkay daba ordayso daba oyeyso isagiina uu ka ordayo markaa way leedahay ruuxa dumari inay ka fasakato waladharu anhu cala alfawr welibana waxa weeye khiyaarulcidqigaas waa cala alfawr waa deg deg sidii masalan dee khiyaarulcaybkii shayga mabiicida ahaa ee diibsatay haddaad ceeb ka horagtay ay sida dhaksaha la isaga celinayey ayuu mukana la mid yaho waa cala alfawr waa deg deg mar alle markay gabadha xorowdo waa inay fasaqeeda qaadataa hadday doonayso fasaq weeye haddaba masalan muddaa ka soo wareegtay waxaanay tidhi fain qaalat jahiltu lcidqa cidqigaba jaahil baan ka ahaayo markay bila ka soo wareegtay ti imankaan fasa qaadanayo oo bilaaba ka soo wareegay baa la yidhi waxay tidhi inuu xoreeyaba maan ogeyn sudiqat biyamiinihaa ku dhaarun baa la odhan inaanay inaanad ogeyn waa in amkana hadday suurtagal tahay sheegashada inay ka jaahil tahay ay sheeganaysa waa hadday suurtagal tahay oo siday ku suurtogelaysaa bian kaana muctiqu qaa'iban dee ninkan xoreeyey sayidkeedaa waa maqnaa markaasay leedahay anigu goori xoreeyaba maan ogeyn isagiina wuxuu yihi dhowr bilood ka hor baan xoreey asalku waxa weeye inaanay ogeyn markaa daahirulxaal wuu rumaynayaa kadaa waxaa la mid oo ayana dhaarteeda loogu rumaynayaa in qaalad hadday tiraa jahiltulkhiyaara bihi jaahil baan ka ahaa khiyaarkan xoraynta aan ku mutay xorowga khiyaarkan aan ku mutay jaahil baan ka ahaa hadday tidhaahdo iyadana waa loogu rumaynaya fil adhari haddaynu qabanno maxaa yeelay dee waxyaalaha dadka ka qarsoomi kara ayay la mid tahy fain fasakad haddaba hadday fasakatay gabadhii qabla watin galmo ka hor ayay fasakatay falaa mehra meher ma leh wa bacdahu haddii ay bacda alwadi fasakato bicitqin xornimo ayay ku fasahay bacdahu yacni cidqigaa ka sii dambeeyey bacdahu yacni cidqigaa wadigaa ka dambeeyey bicitqin bacdahu cidqi ka dambeeyey ayay ku fasakatay wajabal musamaa wixii la magacaabay ayaa waajibaya aw qablahu ayuu ahaaday famahru milin baa waajibaya waqiila waxaa la yidhi almusamaa musamii baa waajibaya wixii la magacaabay waxau sheekhu leeyahay haddii gabadhii fasakatay iyadoo addoon qabay qabalwadi ay tahay iyo iyagoon is arag on wax galmaahay dhex marin ayay xorowday markaasay fasakatay falaa mahra meheryo mutco toona ma laha maxaa yeele fasaqii ay hadday jihadeeda ka yimi wa bacdahu bacda alwadi bicitqin bacdahu iyo qablahu ayaa ayaa meesha yaallaan waa bacda alwadi xilligan ay fasaqatay laakiin waxay ku fasaqatay bicitqin bacdahu cidqi ka dambeeyey cidqigeeda galmada ayaa horraysayoo cidqigaa dambeeyey kaasay ku fasaqatay wajabalmusamaa wixii la magacaabay baa waajibayaa wixii la magacaabay ayaa waajibayaa maxaa yeelay dee wadigaa cidqiga ka horreeyey ayuu ku sugmay waxaa la magacaabay ee mehernimada loo magacaabay waa bicitqin bacdahu wadiga kadambe cidqi ka dambeeyey galmada ayay ku fasaqatay wajabalmusamaa aw bicitqin qablahu ama cidqi ka horreeyey cidqi wadiga ka horreeyey masalan isagoo xoreeyey ayaanay ogeyn markaasay ninkii is arkeen markaa waxay ku fasaqanaysaa waa cidqi wadiga ka horreeyey waxaan leeya waa cidqigii ha waa wa waxa weeyaan cidqiga ayaa horreeyey galmaduna markaasay dambaysay famahrulmithli baa waajibaya maxaa yeelay dee fasaqii baa wuxuu u tiirsanayaa ilaa waqti wujuubi sababihi wawa lcidqu saabiqu lilwadi fasaara kalwadi fi nikaaxi faasidin yani way isku yar noqnoqonaysaa waxa weeye haddii ay fasaqato fain fasakad qabla wadin falaa mahra wa bacdahu haddii ay qabla lwadi ba bacda lwadi ay fasaqanayso bicitqin bacdahu cidqi ka dambeeyey oo cidqigaa dambeeyey wadiguna wareebay ku fasaqanaysaa wajaalmusamaa aw qablahu ama cidqigaa markana horreeyey oo intii ay xorowday iyadoon ogeyn bay gelmaduna ka dambeysay famahru mslin baa waajibayay markaa qiila waxaa la yidhi almusamaa maya wixii la magacaabay ayuunbaa waajibayo wadigaa qabla alcilmi ayuu ku sugmayaaba qowlkani leeyahy walow cutiqa haddii la xoreeyo bacduhaa barhkeed ow kuutibada ma waa la kitaabiye aw cutiqa cabdun baa la xoreeyey taxta wa amatun addoonay ay tahay falaa khiyaara wax khiyaara oo uu leeyahay ma jirto waxau leeyahay sheekhu haddii addoontii baa barhkeed la xoreeyey ow kuutibad labadii addoonkii addoontiis qabay ba addoontii halkaa hore waxaan idhi way wada xorowday may wada xoroobina barhkeed baa xoroobay miskeed baa la xoreeyey ow kuutibad ama waa la kitaabiye waxa la idhi intaa haddaad la kaalaydo xor baa tahay aw cataqa cabdun taxta amatu ama sidaa cagsigeed dee addoonkii baa xoroobay addoonta qabay falaa khiyaara masalooyinkaasoo dhan khiyaar ma leh oo masalan dee tan dambe ee markuu isagu xoroobo dee isaga waxba kuma aha addoonta qabitaankeedii oo haddii aanu doonayna wuu iska furi karaa laakiin gabadhu iskamay furi karaynin markan barhkeed xoroobayna dee axkaamtii ridhigoo dhan ba iska wada baaqi oo addoon bay gabadhi ka dhiganta markan kale kitaabadana dee waxa weeye riqigii baa iska kaamilahoo iska buuxa markaa falaa khiyaara masalooyinka wax khiyaari ma jiro wallahu aclam icfaafi waman yajibu lahu wa calayhi fasalkan waxaa dhowrsiintii cidduu u waajibayey iyo cidduu ku waajibayey maanaa cifaafkana waxaa looga jeedaa inuu masalan ninku waalidkii uu u guuriyo si u dhowrsoonaado oo markuu bilaaxaaska yahay aanu zine iyo xumaan ugu dhicin yalzamu waxaa ku waajiba alwalada ilmaha icfaaful abi aabbaha inuu dhowrsiiyo ayaa waajib ku ah walajdaadi iyo awoobiyaalka cala almashhuuri qowlka mashhuurka haddaan qabanno muxuu ku dhowrsiinayaa bi an yucطiyahu waa inuu siiyo maala xuratin gabadh xore meherkeed oo ama yaquulow idhaa inkix guurso ucطiika waanku siinaya almahra meherkeen oo ama yankixa low inuu ugu soo guuriyo biidnihi idankiisa inuu ugu soo guuriyo gabadh wayumhira meherkiina uu bixiyo ow yumallikahu ama inuu milki siiyo amatan addoon ow tamanahaa ama lacagteeda uma calayhi waxaa guudkiisa ahaaday mu'natuhumaa qarashkooda ayaa ahaaday waxa uu leeyahay sheekhu waxaa waajib ku ah ilmihii ama ha labaada ilmahaasi ama ha dhadigaado marka uu yahay mid xora ee maal iyo adduunyo haysta ee la wuxu dhiibay uu yahay icfaaful ab aabbihii inuu dhowrsiiyo aabbihii weliba caydh ahayn waxba haysanin iyo awowyaalkii ama xagga hooyaha ka yimaadaan ama xagga aabbaha ka yimaadaane inuu dhowrsiiyo ayaa waajibkao calalmashhuuri haddaan qabanno maxaa yeelay waxay leeyihiin dee baahiyahooda muhiimkaa waa wej ka mida weeye sida nafaqada iyo aradbeelka iyo dee waxyaalaha loo siinayo ayaa wixii ku dhowrsami lahaa in loo siiyaana ay waajibu tahay masalan dee si aanay zine iyo xumaan aanay ugu dhicin oo dabeetana aanay u halaagsaminba ilain wuu halaagsamayaa haddii uu zinaysto oo dee waa la rajminayaa marka waxay leeyihiin aabbaha xurmadiisana taasi kuma habboona wasaaxibhumaa fi dunyaa macruufan tii lagu yidhina kama mid aha mashhuur baynu dhe qowl qariiba baa ka soo horjeeda isagoo leh kuma waajibayo haddaba sideebay icfaafka iyo dhowridaas seebay noqonaysaa bian yucdiyahu waa inuu siiyo asalkiisii ama aabbihii ama awowgii waa inuu siiyo mahra xoratin gabadh xora waa inuu meherkeedii siiyo ow yaquula ankix wacdiika almahra ama inuu yidhaahdo waa guurso aboowo anaa ku siinaya meherkee min maal ow yankixa low biidnihi ama inuu idankiisa yani biidnihi idanka aabbaha ama awowga uu ugu soo guriyo isagu usoo aqbalo wayumhira meherkiina uu siiyo ow yumallikahu amatan ama inuu addoonu xalaala milki siiyo ow tamanaha ama lacagteedu idha addoon soo iibso maxaa yeelay dee mid dariiqooyinkan aan sheegnay cifaafkii wuu ku xasilayaa uma calayhi mu'natuhumaa dabeedna waxaa lagu leeyahay marka uu sidaa u cifaafiye dee ruuxaa dumara uu u guuriyo dee qarashkoodiina waa lagu leeyahay aabbihii iyo ciddaa uu guuriyey ba isaga ayaa masruufaya oo qarashkoodii laga doonayaa dee qarashka aabbuhu marka horeba weladka ayuu saarnaa dee islaantana isagii unbay u joogtaa markaa qarashkeedii isaga unbuu saaran yahay walaysa lil abi aabbaha umay sugnaanin tacyinu nikaaxi nikaax inuu cayino duuna tasarii oo tasari uu iska diido walaa rafiicatin mid sarraysa inuu cayinana male ee walow itafaqaa calaa mahrin hadday isku waafaqaan fa tacyiinuhaa lilabi aabbaha ayuu sugnaaday wayajibu waxa waajiba atajdiidu cusboonaysin idaa maatad markay dhibato in fasakha ama nikaaxadi biriddatin uu ku fasakhmo aw ama fasakhahu aabbihii bicaybin uu ku fasaho wakadaa in allaqa bicudrin hadduu ku furana waa lamid fila sax haddaan qabanno waxau sheekhu leeyahay aabbaha uma sugnaa tacyiinu nikaax inuu isagu nikaax cayinu idhaahdo guur un baan doonaya duuna tasari tasarigu waxa weeye waa addoontaa milkilyamiinka oo ninku ku haysanayo ugu tegaya tasariga la yidhaahdaa markaa inuu yidhaahdo masalan inankiibaa yani ayinaye addoon baan dee kuu soo ibinaya on ku hayaa inuu idhahdo ma doonaye waxaan doonayaa nikaax ma laha sidaa cagsigeedna ma jiro haddii uu nikaaxu cayino tasari inuu markaa isagu codsado ma laha oo dee waxaa la doonayey waa dafculxaaja baahidan haysa inay dee meesha ku reebanto mid kastabana waa ku reebmaysaa walaa rafiicatin walaa tacyiinu nikaaxi rafiicatin mid sarraysa inuu cayinto markaa dee xoolo badan markaa doonaysa iyo meher qaali iyo waxoogay oo iyadu dee meel sare isla maraysa taa inuu qabsado idhahdo taasunba iigu dhantaynaa maya oo dee ilmihii baa laga yaaba weladkii inay ku noqoto dee culays iyo waxaanu qaadi karaynin ee tacyinka ilmaha ayaa leh walow ittafaqa calaa mahrin laakiin hadday meher isku waafaqaan oo uu yidhaahdo masalan inankii oo aabbihii intaasaan meher kuu siinayaa ee gabadh doona hadduu yidhaahdo fa tacyiinuhaa lilab markaa ina cayimiddeedii iyo etay noqonaysana aabbaha ayaa markaa i sugnaatay oo masalan haddii uu yidhaahdo boqolkaa kun qaado oo ku soo guurso dee ama mid madow ha ku guurso ama mid cas ha ku guurso isaga ayuunba markaa ay u taallaa laakiin inuu iyadoo markaa isagii uu mid ku cayintay uu intii meherkii un ku helaya isaguunu idhaa mid kale ilmihii taasi ma bannaana tacyiinka aabbaha ayaa yeelanaya wayajibu tajdiid waxaana waajiba in loo cusboonaysiiyo idaa maatad odaygii markay islaanti ka dhimato ma addoontii inuu cusboonaysiiyo mid kale u guuriyaana waajib bay ku noqonaysaa aw infasakhaa biriddatin ama guurkii uu kaga fasakmo ridda masalan islaantiiba waa ka gaalowdo diin duun bay caydo saasaa nikaaxeeda dabeedna kaga fasakmay dee mid kale haddana haw doono weeye aw fasakhaw bicaybin ama odaygii dee wuxuu iskaga fasakhay ceeb waxyaale cuyuubtii aan ka soo hadlayna baa islaanti yeelato sidaasuu iskaga fasakhay dee markaa tii horaad iskaga ciyaartay maahae xaq buu leeyahay waa inuu mid dambe u doonaa wakadaa in dalaqa bicudurin dee hadduu cudurdaar ku furan waa lamid oo isqaban waayo inuu khilaaf iyo muran iyo meeshii ama dee naagta ay naaq ribo noqoto oo deedna saa uu ku furo yejibu tajdiidu low inuu cusboonaysiiya waajiba fida saxi haddaan qabanno inuu u cusboonaysiiyo ayaa waajib ku noqonaysaa ilaa cifaafkii un baa la doonayaayo cifaafkii meesha ka baxay dhowristii ayuun baa la doonaya in loo cusboonaysiiyo wainamaa yejibu cifaafun wainamaa yejibu waxaa waajibaya icfaafu faaqidi mahrin meher mid waayey muxtaajin oo baahan ilaa nikaaxin wayusadaqu waana loo raba ina adharat ilxaajatu baahidu markay muuqato bilaa yimiinin dhaar la-aan waxa uu leeyahay sheekhu waxaa weladka ku waajibaya yacni asalkiisa ama aabbihii ama awowgii inuu cifaafiyo oo u dhowrsiiyaa waajib waxay ku noqonaysaa marka laba shardi laga helo waa ifaaqidu mahrin waa inaanu hortu meher iyo wuxuu gabadhaa ku guursan waa inaanu haysanin maxaa yel hadduu odaygiiba dee guursan karayuu karayo ilmahan waa ka kaafdoon yahay muxtaajin ilaa nikaaxin odayguna waa inuu oday nikaax u baahan yahay oo bimacnaa dee isagu doonaya guurkii ee oday markaa isagu iskaba tabargabay dee markaa guur lala dayday maayo ee waa inuu isagu u baahan yahay wayusadaqu idaa daharat ilxaaja haddii markaa ay baahidii odaygu nikaaxa u qabay iyo guurka ay muuqato dee waa loo rumay in buhi bilaa yimiinin dhaar la-aan laakiin in la yidhahdo ku dhaaray inay baahidaasi iyo jirto oo aada hawshaa ka soo bixi karayso waxay leeyihiin markaa waa waxaan habboonayn ilaa dee inuu xisku beeninayo mooyaane hadduu dee odaygiiba uu dee da' yahay ama dee xanuuno halisi ay hayaan de markaa in la dhaariyay meesha waaba iska iman kartaa bay leeyihin wayaxrumu alayhi waxa ka xaaraana wayaxrumu calayhi waxaa ka xaaraana aabbihii wax daliilahoo loo hayaana ma jiro e waxa weeye uun bacdamaaba dee baryaha hore gawaari iyo waxbana ma jiro in laba cishaa la lugaynayo o lasii lugaynayo marka waxay leeyihin mar haddii oo qofkii ninkan doonaya kuf yahay oo ninkiiyo gabadha ay soonayaanoo bacdamaaba ninka laba maalin socod loo soconayo intuu jira intaa jira haddii lagu xidho dee meeshii dhibaataa ka imanayso in fisqi iyo fitniya wax ka yimaadaan ayaaba laga yaaba sidaasuu ku guurinayaabay haddana wax daliilahoo loo hayaa ma jiro ama khasisayooda intuu halkaa ku maqan yahay weliga dee adiladii weliga tilmaamaysay waa adilo wada caam ah markaa wax kaloo ka khaso intaa hadduu ku maqan yahay waa la guurinayaayna ma jirto tan kale haddaba markaa tahay ila waa isagii oo maqan bacdaabow shubatilmilkigaasi ku jiro loogu xadi maayo anta waa maaluka liabig adiga iyo maalkaaguba aabbaha buu sugnaaday iyo xadiid ibnu xibbaan rasuulku uu ku yidhi haddaba fain acbal odaygii haddii oo uurkeedii waxgeliyo falwaladu xorun nasiibun ilmahaasi waa mid xora waana mid nasiibaho in hibeleh oo odayga ku abtirsanaya fain kaana haddaba hadday tahay mustawladatan lilibni ibniga ayaa ilma ka dhashado umuwalada ay u ahayd ila umuwaladadu addoontii ilmaha ka dhalay unbuu hayde hadday mustawlado u ahayd ilmaha oo ilmo ka sidhay lam tasir mustawladatan lilabi aabbaha umuulado u noqon mayso maxaa yeelay umuula dee mustaw istiilaadku ma guuro oo naqli ma aqbalo wailaa haddii kale oo aanay macnaa ibniga mustawlado ahayn faradar annaha tasiru aabba ayay mustawlado u noqonaysaa umuwalado ayay u noqonaysaa markay dabeetana umuwalado u noqoto aabbihii faradarun calayhi aabbaha qiimatahaa qiimaheedii ayaa ibnigii u yeelanaya maca meherin macal meherkeedii iyo qiimaheediiba ilmihii ayaa odayga ku yeelanaya markaa isagiiba ilay mustawlado u noqotay raacdee laa qiimata waladin qiimaha waladku isaga laguma laha aabbaha fila sax haddaan qabanno xayla bacdimaabo qiimaheedii dee isa saaru bixinayo waladkana waxay leeyihiin waa juzun minhaa juz ka mida weeye wayaxrumu xaaraana nikaaxuhaa inuu addoonta ilmihiisa guursaano waa ka xaaraan ee falow malaka zawjata waalidihi waalidkiisa xaaskiisii hadduu mulkiyo aladii laa taxilu lahu lamatu addoontu aanay u xalaal ahayn lam yanfask inikaaxu filasaxi asax haddaan qabno nikaaxi ma fasakmayo walaysa lahu nikaaxu amati mukaatabihi addoonkiisii uu kitaabeeyey addoontiisa inuu guursadana ma laha ee fa in malaka mukaatabun hadduu milkiyo zawja sayidihi in fasakha nikaaxu filasaxi asax haddaan qabano nikaaxi waa fasakmaya waa wada addoono addoonkiina dee dadkiiba fahmi mayaan wax dee aan baryahaaba joogin weeye waxa ka xaaraana buu leeyahay aabbihii nikaaxuhaa inuu guursado addoontii uu ilmihiisu lahaa inuu guursado ayaa ka xaaraana maxaa yeelay dee addoontiisii unbay la mid tahay oo maalka ilmihiisa dee shibhat licfaaf wanafaqa ayuu ku leeyahy haddaba wuxuu uhi waxaa masalan waladkii ayaa wuxuu milkiyey zawjata waalidihi zawjadii iyo xaaskii waalidkiisa addoontii uu aabbihii qabay ayaa ilmihii milkiyey alladii laa taxilu lahu lama aabbahaasina waa mid aanay addoontu u xalaal ahaynoo dee masalan markii hore ha guursado shuruuddii baa laga helo oo waxna ma haysanin xor wuxuu ku guursana ma haysanin zinana waa ka baqanayay laakiin gadaal buu ka hantiyoobay oo ka noqday mid hodan ah ama dee ilmihii xoolaha ilmihiisunbuu hodan ku noqday ama mid gaara lam yanfasik inikaaxu fil asaxi asax haddaan qabno nikaaxi ma fasakmayo xayla asalka nikaaxu waa inuu sugnaado walaysa lahu waxaa kaloon u sugnaanin sayidkii waxaanu lahayn nikaaxu amati mukaatabihi addoonkii uu kitaabeeyey uhi haddaad intaa la kaalaydo xor baa tahay ee wax sii yar rogrogee dabeetana addoon sii yeeshay addoontaa inuu ka guursado ma laha ile kanaa markaas dee waxa isaga lafdiisu ku lehe fa in malaka mukaataba zawjata sayidihi haddaba mid mukaataba ayaa wuxuu milkeeyeyba sayidkiisa xaaskiisa in fasakha nikaaxu fil asaxi nikaaxii sayidku wuu fasakmayaa dee isagoo sayidkii milkiye oo kale ayuunbay ka dhigan tahay faslun fii nikaaxi raqiiqi min cabdin oo amatin halkana waaba wada addoon sooca nikaaxii addoonka ama labhaad ama dhadig ha ahaadee ayuu halkana ka hadlayaa sheekhu asayidu sayidku biidnihi idanka uu u idmay fii nikaaxi cabdihi laa yadmanu magdhabi mayo mahran wanafaqatan fi ljadiid haddaan qabanno wahumaa labadan fii kasbihi bay ahaatay bacda nikaaxi kasabkii almuctaadi ee muctaadka wa naadiri iyo kii naadirka ahaa fain kaana maaduuna low fii tijaaratin hadduu yahay fa fii maa biyadihi waxaa gacantiisa ku jira min ribxina wakadaa ra'sa maalina waa kulmay fila saxi haddaan qabanno wain lam yakun muktasaban haddaanu ahayn walaa maaduuna lahu fa fii dimatiha ayuu ahaaday wa fii qowlina cala sayidi sayidka ayuu ahaaday buu leeyahy qowluhu waxa uu leeyahy sheekhu sayidka masalan addoonka lihi biidnihi fii nikaaxi cabdihi idankaa uu u idmay addoonkiisu inuu guursado ila bikayri idnihi baail buu ahaabee sayidku idankaa iyo fasaxa u siiye addoonkiisu inuu guursado daraaddii laa yadmanu ku magdhabi maayo mahran wanafaqatan fi ljadiid adigaa u idmaye meherkii gabadhu guursaday keen iyo nafaqadeedii keentoono laguma laho ma magdhabayo filjadiid haddaan qabanno maxaa yeele dee isma laaziminin haddii waxaa tahay islaazimina damaanu maa lam yajib weeye qadiimku wuxuu leeyahay wuu magdhabayaa idankana iltizaam keenayay buu leeyahay haddaba halkee ayay ayay noqonaysaa nafaqadii iyo meherkii halkeebay saarmayaan addoonkii markuu guursado wuxuu sheekhu leeyay wahumaa meherkii iyo nafaqadii fii kasbihi kasabkiisa ayay haatay wixii uu shaqaysto ayaa meherkaaga xawe xaaskiisa iyo ay noqonayaa nafaqadeedu maxaa yeele shay haddii laysamro dee wixii lawaasimdiisaana waa laysamrayaa goorma ayaa markaa bacdo nikaax nikaaxa wixii ka dambeeya markaa uu guursaday kasabkiisa ka dambeeya ayuunbaa nafaqadii meherkaba iskaga bixinaya kasabkii aan lalmuctaadi ee caadada ahaa sida masala dee xaabo gurasho iyo ugaadhsi iyo wuxuu ka shaqayn jiray waa naadir iyo kii naadirka de wuxuu helay ama wax loo hibeeyey iyo weya waxaa marmar un iska yimaadeen joogtada ahayn weeye fain kaana maaduuna low fii tijaara addoonku waa addoon maaduuno tijaara aho la yidhi shaqeeyo xoola loo dhiibay fa fii maa biyadi min ribxin wixii faa'iidee uu soo saaro ayuu ka bixinayaa meherka iyo nafaqadiisa wakadaa ra'sa maalin fila saxi wixii ra'sa maal uu hayana uu ka bixin karaa nafaqada iyo meherkaa xayile dee waa dayn ku timi caqdi loo ogolaaday dayn tijaaro oo kale ayay noqotay markaa wain lam yakun muktasaban haddaba ninku ma shaqaysto shaqaba nin karaya maaha walaa maadula lahu tijaaro mid loo idmayna maaha halkee baa la saari markaa meherkii iyo nafaqadii fa fii dimmatihi فالمهر والنفقة يجبان في ذمته ذمتي سأيون بيهانا يانو مركو حروبون بلغة دونية حتى يتراد سياسا كلاسي جوغي يابا وفي قول إنهما على السيد قوله عليه ما يسيد كأيان لقول لي حيالا عدة عن شقيسان كرين مركو لقور سيساقا بحر كن قلي إساقا لقى دونية وله حوصه هذا المسافرة به الضوانكي إنه لا صفره islaanta uu sameeyey wayafuutu listimtaac dee islaantiisa markaa iskala jooggeedii iyo kuraaxaysigeediina waa ka tegaya waidaa lam yusaafir waxau leeyahay sheekhu sayidkii wuxuu leeyahay sayidkii waxa u sugnaaday inuu la safro bihi bicabdihi almaaduunu lahu fi nikaax addoonkiisii uu yidhi guursa ee guursaday inuu idhahda ina mari taraag baynu gelaynaaye waa leeyahay markaa dee haddaanu meherkii iyo nafaqadii aanu bixinin waxaa ku waajibaya dee muddada safarka ujradeeda iyo iyo nafaqadeeda iyo meherkeeda kolba ka yar unbaa markaa sayidkii lagu yeelanaya wayafuutu listimtaac waxaana ka tegaya addoonka hadday islaanta qabee sayidku ka haystay istimtaaceeda iyo kuraaxaysigeeda habeen iyo maalinba dee waa ka tegayaayo isagu ile qoortiisuu leeyahy maaliku raqaba weeyaan bay yidhaahdeenu waa ka tegsin karaa markaa yafuutudaa halkaa waxaan cibaaraasi waxay fahansiinaysaa inaanu kaxaysan karin hadduu idhaa macalislaantaydu waa israacaynaa ina marinaa taan xaq buu leeyahay waidaa lam yusaafir baa markaanu sayidkii addoonkiisii la safrin lazima waxaa laasimkaa takhliyatu leylan habeenkii lilistimtaaci inuu khaali yeelo ويستخدمه نهارا مالنتينا وكو شقيسانين تكفل هدو قاداء المهر والنفقة وإلا هديك ليه فيخل فيخليه وحو ضنين لكسبه ما لبدا شقدوده وإن استخدمه هدو كو شقيسو بلا تكفل إن استقو عن كفالة قادم لزيما وحكو أتبيع أقل خير من أجرة مثل إيو كل المهر والنفقة وقيل وحل يلزمه المهر والنفقة إيكو أتبيع فحولي يا شيخو taa horu ka hadlay waa markaay addoonkii uu kaxayste ee uu la safro haddaanu la safrin haddaba maxay xaaladdu noqonaysaa wuxuu leeyahy marka la yska degan yahay sayidkii waxaa ku laasim noqonaya takhliyatu leylan lilistimtaac inuu addoonkii dee habeenkii iska sii daayo ilaa islaantaadii qabo si uu markaa islaamdiisa iskala soo joogo oo iskaga raaxaysto maxaa yle waktigii dee la raaxaysanayo wey wayastakdimuhu nahaaran maalintiina markaa sayidku ha ku shaqaysto goorma ayuu maalintii sayidku ku shaqaysanaya in takafala almahr wanafaqa hadduu islaazimiyey oo uu yidhi anigaa laygu leeyahay meherkeeda iyo nafaqadeedaba maalintii aniga ii shaqe habeenkiina iyada iskala joog taa wey wa ilaa haddii kale oo aanu meherkeeda iyo nafaqadeeda damaanad qaadin fa yukhliihi wuxuu khaliya likasbihimaa inuu shaqaysto maalintii markaa wuxuu u shaqaysanaya nafaqadii iyo meherkii ayuu u shaqaysanaya hadduu laakiin meherkii nafaqada ka qaabilo sayidku maalintii sayidkaa ku shaqaysan karaa wa in istakdamahu haddaba hadduu ku shaqaysto sayidkii ayaa addoonkii ku shaqaystay bilaa takafulin isagoon meherkii iyo nafaqadiina islaasiminin oon qaadanin ayuu ku shaqaystay addoonkii lazima waxaa ku waajibaya alaqalu ka yir min ujrati milin muddadaa u shaqaynayey ujrada la midka ah ee lagu shaqeeyo iyo wa kulilmahri wanafaqa meherkii oo dhan iyo nafaqadii muddadaa kulbo kooda yar ayuunbaa laga doonayaa inuu bixiyo wa fii qowlin yalzamhu lmahru wanafaqa qowl wuxuu leeyahay mee waxaa lagu yeelanayaa sayidka meherkiiyo nafaqada ayaa lagu yeelanayaa walow nakaxa haddii uu guursado addoonkii faasidan nikaax faasid ayuu ku guursaday wadiya waa u tegey famahru milin baa fii dimmatihi ahaaday wa fii qowlina fii raqabatihi qoortiisa weeye waidaa zawaja waidaa zawaja marka uu guuriyo amatow addoontiisa istakdamaha nahaaran maalintii ayuu ku shaqaysan wasallamaha lizawji leylan buu dhiibi walaa nafaqata cala zawjina xiinaydin waktigaana nafaqa laguma lahaa fil asaxi haddaan qabanno waxa uu leeyahay sheekhu haddii masalan uu nikaax faasida ayuu addoonkii ku guursaday oo waa maxay dee masalan sayidkii ayaanu idmin meeshii baa mucaamalay iyobuu dabeetana nikaaxa faasidkaa ku sameeyey famahru milin baa yajibu calayhi fii dimmatihi waxaa lagu yeelanayaa mahru mahaal oo weliba dumadiisa saaran oo laga doonayo markuu xoroobo wa fii qowlin fii raqabatihi qowl baa wuxuu leeyahay mee qoortiisa ayaa lagu yeelanayaayo dee waxyaalaha kaluu dilaba waa loo iibinayay qoortiisa ku tacalluqaysa kana saasoo kalaha laga dhigo wadaa zawaja markuu guriye buu yihi sayidkii amatahu addoontiisii addoon buu lahaa addoontiibuu dabeedna guuriyey waxa markaa isweydiin leh dee ninkan uu guuriyeyna wuxuu doonayaa xaaskiisan inuu daadiyo habeenba markaa isaga ay la joogto sayidkiina xaq buu ku leeya isna shaquu doonayaa seebaal kala odhanaya wuxuu leeya istakdamaha nahaaran maalintii wuu ku shaqaysan wasalama lizawji leylan habeenkiina dee ninkaa uu guuriyey ha isaga dhiibo maxaa yeelay dee sayidku addoontiisa laba manfacu ku lahay manfacat listimtaac iyo manfacat listikdaam bay dhahaan inuu ku raaxaysto iyo inuu ku shaqaysto dee tii hore istimtaaci waa kan u raray nin uu guriyey dee tii kale u harayso xilliga uu doono markaa wuu absanaya walaa nafaqata cala zawji filasaxiinaydin filasaxiin wuxuu leeyahay ninkii gabadhaa guursaday xiina idin xilligaa wax nafaqa lagula filasaxi haddaan qabanno bacdanaa waxaa loo keenayaa in yaroo habeenkii unay tahay maalin oo dhanna ay sayidkaa la soo joogto wax nafaqaa laguma le buu leey licadami tamkiini taam tamkiin iyo dee gacan u gelin buuxda ayaan jirin qowl baa wuxuu leeyahy qowlka aaniga asaxa ka horteeda wuxuu leeyahy tajibu liwujuubi tasliimi lwaajibi liwujuudi tasliimi lwaajibi war tasliilkii uu dhiibidii waajibkahayd mar haddii habeenkii loo keenay waa la helaye nafaqadii waa ku waajibaysa qowl saddexaad baa yimi oo isagu le meha loo kala qaybiyo nafaqadii mar hadday sayidkiina maalintii la joogto zawjigiina ay habeenkii la joogto dee nafaqadu waxay noqonaysaa ha loo kala badhown qowlkaa isagu saasuu leeyahy walow akhlaa haddii u banneeyo fii daarihi beytan hadduu maqsin uga banneeyo wa qaaluu ila lizawji takhluu bihaa fiihi kan ayaad kula khaali noqonood kula jiri lam yalzamhu fi lasaxi asax haddaan qabanno waajibkuma aha welisayidi sayidkii waxaa u sugnaaday asafaru bihaa inuu addoontii la safro welizawji ninkii guursaday wuxuu leeyahy suxbatuhaa inuu kaxaysto ayuu leeyahay waxau sheekhu leeyahay sayidkii addoonta guuriye baynu haynee haddii masalan sayidkii baa guri weyn leh dabeetana gurigiisii ayuu maqsin ka mid a u baneeyey addoontiisii iyo ninkii guursaday waxaanu sawjkiigu uhi takhlu bihaa fiihi halkan ayuunbaad gabadhaa ku qabaysaa dee adna way adeegaysaa adna waa xaaskaagie gurigaa ha ka saarin lam yalzamhu fi lasaxi ijaabadiisu iyo inuu aqbalaa waajibkumaa filasaxi haddaan qabanno maxaa yeele dee xishoodka iyo muru'ada labadaba waa wax dhaabsan weeye weli sayidi asafaru bihaa sayidkii wuxuu leeyahay inuu la safro ayuu leeyahay addoontii uu guuriyey weli zawjina suxbatuhaa hadduu ninkii zawjka idhaana wa idin raacayo gabadhayda meelaan kaga hadhan ma hayo oo dabeedna ay halkaa isku wada raacaan waa zawjkuna taa isna xaq ayuu u leeyahay wlmadhabu madhab waxa weeye ana sayida low qatalahaa hadduu dilo addoontii aw qatalat nafsahaa nafteeda ay dishay qabla dukuuli saqada maharha meherkeedii u dhacaya wa ana alxora wlmadhabu ana alxora gabadhii xortahayd low qatalat nafsahaa hadday nafteeda disho aw qatala lamata addoonta ajnabiyun uu dilo ow maatad ama ay dhimato falaa ma dhacayo kamaa halakata waaba si iyagoo halaagsamay bacda dukuulin aqalgel dabadii iyagoo halaagsamay oo kale ayay la mid noqonaysaa waxau leeyahay sheekhu madhabku waxa weeye sayidku haddii masalan uu dilo addoontiisii ayuu dilay walow gefahaanba ha ahaatee ama ayadii ayaa nafdeedii dishay waana qabla dukuulin aqalgal iyo ninkii loo guriyay iyagoon isarag wey saqada mahruha meherkeedii waajibka ahaa ee ninku u magacaabay wuu dhacayaa maxayl maxalkiisii ayaa tegey isaga oo aan dee wuxuu ninkani meherkan ku bixinaya gacanta loo gelinin ayaa wixiiba u meesha ka baxay waxaa daba u yidhi oo sidaa ka duwan gabadhii xortahayd hadday nafdeedii disho ama ay dhimato iyadoo qabla dukuula meherkeedu ma dhacayo ama addoonta ajnabi uu dilo ama ay dhimato qabla dukuul meherkeedi ma dhacayo buuli kamaa low halakataa bacda dukuulin waxay la mid noqonaysaan buu leeyahy masaladani gabadhii xortaydii addoontii bacda dukuul ayaga oo dhintay oo kale meherku ma dhacaynin jasmiye khilaaf la-aanba tanna taas ayuunbay la mid tahay buu leeyahay walow baaca hadduu iibiyo sayidkii ayaa musawajatan addoon uu guuriyey oo cid kale afowa ayuu iibiyey falmahru lilbaayici meherka baayic baa leh fain ulliqat qabla dukuulin haddii la furo fa nisfuhu lahu niskii ayaa u sugnaaday ee walow zawaja amatahu addoontiisa bicabdihi hadduu u guuriyo lam yajib mahrun wax meher la yidhaahdaa ma waajibayo waxau leeyahay sheekhu hadduu masalan sayidkii addoon musawajaahu cid kale u guuriyey ayuu masalan iibiyey ile milkigiisii kama bixino ninunbuu guuriye meherkii loo magacaabay wuxuu leeyahy baayica ayaa yeelanaya baayicuna dee waa sayidkii ila isagaa iibiye maxaa yeelay wuxuu leeyahy dee caqdigii milkigiisa ku dhacay ayaa meherkani ku waajibay haddii la furo iyadoo qabla dukuulo ah dee sidii caanka ahayd ee gabadha xortiiba ay ahayd nis ayay yeelanaysay niskaasi markaa wuxuu u sugnaanaya baayica oo sayidkaa ayuu u sugnaanaya hadduu laakiin masalan isugu celiyo sayidku hadduu addoontiisa addoonkiisa uu guuriyo lam yajib mahrun meher iyo niskii toona ugu waajibi maayo maxaa yeelay addoonkana dee wuxuu ka dhigan yahay qayb sayidka ka mid a dee markaa sayidkii dayni ugu sugmi mayso qayb isaga markaa jirhkiisii ka mid a sidaa daraaddeed aan ugu sugmi wallahu aclam waxaa sidaaqa la yidhaah ayuu fasa ayuu baa kitaabkan kaga hadlayaa sheekh markaa sidaaq waxaa la yidhaahdaa sharci ahaan maa wajaba binikaaxin aw wadnin aw tafwiiti budcin qahran sidaaq waa waxa ku waajibay ee ku sugnaaday guur ee ruuxa dumari ay ku yeelato ninka guursaday ama wadi iyo galmo lagu sameeyey sida shubha iyadoo loogu tegay oo kale waxay yeelatana sidaaq baa la yidhaahdaa ow tafwiiti budcin qahran ama masalan budci laga tegsiiyo oo qahri looga tegsiiyo wuxuu markaa taa inoogu miaaliyey ridaac oo kale waa masalo iska qariibahoo ay wadaadadu ku dareen oo ay yidhahdeen masalan nin baa gabadh weyn iyo mid yar buu ahaa mid yaroo markaa waxoogay jirtay baa la siiyey islaantii weynayd oo irmaanun baa dabeedna tii yaray jaqsiisay dee markaa labadiiba halkaasay ku kala socdeen marka waxoogaygaa dee isaga meherkaa ugu noqonayo ee iyada uu ka qaadanayo ayaa iyana sidaaq la yidhaahdaa markaa waxaana sidaaq loogu magacaabayaa wuxuu ku tusinayaa ciddan dhiibaysaa jacaylka ay guurkan u qabtaa inuu run yahay ayuu ku tusinayaa markaa magacyaal ilaa toban ay gaadhsiiyeen culimmadu ayuu leeyahay sadaaq waa la yidhaahdaa maharna waa la yidhaahdaa nixlana waa la yidhaahdaa fariid baa la yidhaahdaa xibaa baa la yidhahdaa ajri baa la yidhahdaa caqri calaa'iq iyo qawl iyo nikaax tobankaa magaca ayuu leeyahay waxaana waasal ah dee aayaadka qur'aanka ee alla uu leeyahay waatu nisaaa saduuqaatihinna nixla sii iyo dumarka haddii aad tihiin raggii meheryaalkooda siiya iyadoo nixlaahoo cadiya ilaahay uu siiyey ay tahay markaa mufasiriinta badideedu waxay leeyihin waxaa lagula hadlayaa aswaajtii qaarna waxay leeyihin awliyada ayaa lagula hadlayaa dumarka arrimahooda gacanta ku hayo jaahiliyada ayaga ayaa qaadan jiray waatuunna ujuurahunna ilaahay wuxuu uhi siiya ujuurtooda bimacnaa meheryaalkooda nin guur doonayana rasuulku sala la alay slam wuxuu kuhi iltamis walaw khaatama walaw khaatiman min xadiid xadiidkii bukhaari iyo muslim ay warinayaan waar wuxuunan kugu meheriya doon walow fargal xadiidana ha ahaadee wuxuun doon buu yidhi yusanu waxaa la sunneeya buu sheekhu yihi tasmiyatuhu in la magacaabo fi lcaqdi in lagu magacaabo wayajuzu waxa bannaan ikhlaa'uhu minhu in laga mariyaana way bannaan tahay wamaa shayga saxa ansaxa ee noqda mabiican shay mabiicoo la kala iibsado saxa sadaaqan sadaaqnimona waa ku ansaxayaa waxau sheekhu leeyahay waxaa sunnaahoo wanaagsan in la magacaabo meherkii caqdiga iyo markaa la guntayo ee gacanta la isu dhiibayo in la magacaabo ayaa sunnaahoo wanaagsan maxaa yeelay rasuulka sala allahu alay wasalam wuxuu u badnaa guurarkiisu inaanu ka marin jirin nikaaxa ee uu meherka u sheegi jiray welibana dee sidaasaa doodii ee isqabsi iyo muran iyo qaadi la ysula tagayo tan ayaa reebaysa waxaa kaloo markaa sheekhu yidhi wayajuuzu ikhlaa'uhu minhu waxaa bannaan in laga mariyo na way bannaan tahay buu yidhi oo arrinkaa ijmaac ayay u soo naqliyeen ninkastoo yidhaahdeen waa karaahiyo markaa waxay yidhahdeen cibaarada musanifka waxaa ka wanaagsanayd wayajuuzu ikhlaa'uhu minhaa bimacnaa min atasmiya magacawgii meherka la magacaabi lahaa in laga mariyo ayaa iska bannaan ee ma aha meherka in laga mariyo ayaa ayaa bannaan maxaa yeele nikaaxu dee laa yakhlu min mahrin meher la-aan nikaax ma socdo ee magacawgiisi caqdiga lagu magacaabi lahaa in laga qaawiyo ama laga mariyo ayaa bannaan haddaba maxaa sadaaq noqonaya waxa uu leeyahay sheekhu wixii ansaxa inuu mabiic noqdo wax la iibsado ama wax la dhaafsado mabiic shaygii lw in la iibsado oo wax la dhaafsado wixii ku ansaxa ee noqdaa saxa sidaaqan sadaaq ahaanna wuu ansaxaa wax alliyaaliya wixii bimacnaa mutamawalahee la maalaysto ee in la iibsado ee mabiicuu noqdo ku ansaxayay ku bannaanayd meher inuu noqdaana waa ku ansaxaya waa ku bannaan yahay bimacnaa waa mutamawalon wixii la maalaysto ee maala ee la iibsan kara ayuunbaa sidaaq noqon karaa ama ciwad markaada ama mucawad ha ahaadee ama manfaca haada ama wax yar haada ama wax badan ha ahaado midku doonaba ha ahaado wixii iibgelaya ayuunbaa sidaaqna noqonaya wixii aan mutamawal wax la maalaysto aan ahaynan iibgelayna sidaaqma noqonayo dee rasuulku sala la alay slam markuu leey iltamis walow khaatiman min xadiid waar fargal xadiidana ha ahaadee doon markuu leeyahay yacni waxa ugu yar ee la maalaysto inuu ku ansaxayo ayaynu adaa ka fahmaynaa wa idaa astaqahaa marka uu meher uga dhigo caynan shay cayn ah fatalifat fii yadihi gacantiisa ay ku dhimato daminaha waa magdhabaya damaana caqdi muu magdhabaya wa fii qowlina damaana yadin damaan gacaneed ayuu magdhabaya waxa uu leeyahay sheekhu haddii uu masalan ninku haweenaydii sidaaq iyo meher uga dhigo shay cayna shay caynahoo muuqda ayuu yidhi heblaayoy kaasi waa meherkaagii fatalifa tilka alcaynu fii yaddi isagoon ruuxii dumar ahaa gacanta u gelinin ayuu shaygii gacantiisii ku dhintay uu ku baaba'ay daminahaa wuu magdhabayaa buu leeyahay shaygaa uu meher intuu ugu cayimay isagoon gaadhsiin oon gacanta u gelin dabeedna isagii agtiisa ku dhintay wuu magdhabayaa haddaba magdhowgii ayaa laba qowl buu geliyo wuxuu leeyahay damaana caqdin buu damaanayaa maye damaana yaddin buu damaanayaa buu yidhi markaa damaana caqdin buu damaanayaa wuxuu leeyahay dee waxa weeye shay caqdi ay gabadhani ku milkiday caqdi mucaawudo wax laysdhaafsanayo ayay gabadhani ku milkiday markaa wuxuu ka dhigan yahay ama uu shabbahaa dee shaygii mabiicda ahaayoo ninkii baayic ahee iibinayay gacantiisa ku jira qowlkanna wuxuu leeyahay damaana yadinoo shaygii la caraysay iyo shaygii qofku baayacaadda u qaaday iyo sidaas ayuunbuu ka dhigan yahay oo dee nikaaxi kuma fasakhmayo dhimashadiisa haddaba maxaa u kala farqiya damaanulcaqdi iyo damaanulyad markaynu halkan baabusidaaq joogno waxa u kala farqiyaa haddii la yidhaha damaan alcaqdi baa la magdhabayaa waxaa lagu magdhabaya waxaa weeye meherumahaal muqaabilkii waxaan wixii muqaabilka u noqonayey ayuunbaa lagu magdhabaya oo ah meherumahaal haddii la yidhaahdo damaanuliyad haddii la yidhaahdana waa bedelkii sharciga ahaabaa lagu magdhabayaayo dee shaygii miliga ahaana miligiisii shaygii mutaqawimkaana qiimihiisii weeyaan farqiga ay leeyihiin damaan alcaqdi iyo damaanuliyadda halkan marka la joogo waa caynkaa isagaana inuu misaalina facalal awali ka hore haddaan ku soconno laysa lahaa gabadhii uma sugnaanin baycuhu inuu iibiyo baycuhu iibintiisu uma bannaana qabla qabdihi intaanay gacanta ku dhigin ee walow talifa fii yaddihi gacantiisa hadduu ku dhinto wajaba mehru milin mehru mahaal ayaa waajibaya wain atlafathu haddii ay ayadii dishana faqaabidatun mid gacanta ku dhigtay ayay noqon waxau leeyahay sheekhu qowlka hore ee damaanulcaqdiga ah haddii aynu ku soconno oo nidhaahna shaygaasi hadduu dhinto damaanulcaqdi baa lagu magdhabayaa oo shaygaa mabiicdoo fii yaddi lbaayici ku jira buu la mid yahay haddaynu nidhaahno uma sugnaan ruuxii dumar ahaa inay shaygii cayn tahay oo sadaaq ahaan loo siiyey inay iibisaa ma bannaana